madaxweynaha puntland siciid cabdulaahi deni oo muddaxileedkiisa ay ka dhiman tahay wax ka yar saddex bil ayaa marar badan ku celceliyey go-aanka xukuumaddiisa ee ah inuu qabanayo doorasho qof iyo cod ah oo xisbiyo lagu gelayo taasoo noqotay gunta khilaafka ee hareeyey maamulka puntland mucaaradka puntland oo si weyn uga hor yimi go-aanka siciid deni ayaa ku tilmaamay xeelad uu ku doonayo muddo kororsi dhinacooda iyaga waxay doonayaan in nidaamka lix iyo lixdanka xildhibaan ee odayaasha ay soo xulayaan wax lagu soo doorto waxayna taasi sii kicisay ismarwaaga siyaasadeed arrinkan ayaa keenay in qaar ka mid a siyaasiyiinta iyo waxgaradka puntland ay aragtiyo kala duwan ka bixiyaan isjiidjiidka u dhexeeya maamulka iyo mucaaradka aadan maxamed ciise gaadaale oo laba goor oo hore u tartamay xilka madaxweynaha puntland ayaa ka hadlaya haddii siciid deni uu muddada u harsan ku qaban karo doorashada qofka iyo codka ah ee xisbiyada lagu gelayo iyo waxa ay yihiin caqabadaha ku xeeran doorasho dadweyne oo xasiloon oo puntland xilligan ka dhacda wakhtiga bay u baahan tahay wakhtigay u baahan tahayna wakhtiga hadda dhiman waa ka badan yahay waxaana xadidi kara markii la xadido xuduudeeda iyo wax walba iyo dadka ka qaybgeliya tiradadooda iyo marka la eego waktigay u baahan tahay intaa ka badan marka haddii waktigaa la siiyo waa lagu qaban karaa oo la eego baahida dadka oo jecel in qof iyo cod la galo hadday tahay waktigaa keliya baa la codaynaya waa ila adag tahay in lagu sameeyo marka caqabadaha ku xeeran waxa weeye in la xadeeyo xuduudeedii oo dhan ilaa markii doorasho la samaynayo waa in xildhibaanadu ay xuduud iyo gobolada iyo degmooyinka iyo tuulooyinka kulli ay kala leeyihiin xildhibaan welibana qofka xildhibaan doonayaana uu yaqaana meesha uu looga codaynayo iyo xuduudiisa intay tahay waxaa kaloo wakti u baahan dadkii codayn lahaa tira koobkoodii waxaa kale oo saddexaadoo iyadana ku aadan oo wakti looga baahan doonaa arrintii dad puntland qeyb ka mid ahayd oo ah gobolada s c hadda la baxay oo qeyb ka ahaa hadday ka baxaan xuduudoodii iyaduna waa arrin kale oo ku aadan culayska kale oo ku aadani wuxuu yahay qolyahan hadda mucaaradka ah oo iyagu leh fidma ma leh oo leh maya annaga waxaana dhibaysaa ninkaa in maalin loogu daro dowladda hadda joogta iyaduna waa caqabad kale marka intaasoo caqabadood baa hortaagan
caasho geelle oo horey wasiir uga soo noqotay xukuumadihii soo maray puntland ayaa rajo ka muujisay inay weli jirto fursad lagu qaban karo doorashada waxay qabtaa inaan dib loogu noqonin nidaamka qabaliga ee habka dimuqraadiga lagu galo doorashada iyadoo ugu baaqday daneeyayaasha siyaasadda inay taasi isla qaataan wixii qaldamana dib laga sixi doono
anugu shaksiyan ma jecli in dib loogu noqdo habkii qabaliga ahaa maxaa yeeley dimuqraadiyad baa la sameeyey dadkao dhanna iyadaay ku wada haminayaan waxaan is leeyahay dimuqraadiyaddaas waxay naga khaldaay mustaqbalkaan saxan doonaa walaalayaalyaan dibna loo celin aada bay u adag tahay mana liqi karno mana fili karno wax ka fiican dimuqraadiyadda inay kasoo baxayaan dhinaca qabiilka dimuqraadiyadda xisbiyada aanu galno dadku shacabkiinii weeyaan idinkaa musharaxiin badan ah xisbiyadaa badan intaasoo dhan haddii si fiican muxuu ahay shacabka looga dhex ololeeyo waxaan qabaa inaan madax fiican heli karno idinkaa soo bixi kara madaxweynaha soo bixi kara qof kaloo aanba hadda saaxadda ku jirin oo cusub baa imaan karoo soo bixi kara ma la hubi karo lixdan qof oo qabaa'il ka timid in ay sax wada noqdaan kuwaana waxaa weeya waxaa laga yaabaa inay sidoo kale noqdaan marka waxaan is leeyahay beekna waxay haysataa fursad fursaday doorashadii ku qabato iyada laftirkeeda sharcigeeda ayaa dhigaya dhowr bilood inay muxuu ahaay doorashada ku dhammaystiri karto hadda laba bilood baa ka hadhaya xoogaa dhinaca madaxweynaha muxuu ahaaye xilhayntiisii marka waxaan is leeyahay muddadaas doorasho fiican oo qurux badan oo lagu heshiis yahay baan ku qaban karnaaye shidadaha layska daayo doorashadan aan galno umana fiicna hadalhaynta muxuu ahaaye dhibaata imaan doonto waxaan qabaa inaan dhibaato aanan madaxuu ahaaye u durbaantuminin doorashadeenna aan galno inkastoo aysan muuqanin ilaa iyo hadda isu soo dhowaansho ay muujinayaan dhinacyada khilaafka u dhexeeya ee siyaasiyiinta kursidoonka ah ee puntland iyo madaxweyne siciid daniga uu wakhtiga kasii dhammaanayo haddana maxay yihiin fursadaha furan ee arrinkan lagu xallin karo ayaan weydiiyey aadan maxamed ciise laba dariiqaa lagu xallin karaa midi waxay tahay waxgaradka iyo isimada iyo culamaadiinka iyo cuqaasha iyo siyaasiyiinta iyo dad macquula oo dhexdhexaad dalka intay isu taagaan lagu dhexdhexaadiyo wax lagu laysla waafaqo meel la isla dhigo qodobka labaad ay wax u dhammaan karaan waxa weeye marka layska dhaafo qaylada iyo buuqa iyo siyaasadda layska dhaafo dowlad baa dhisan maxkamad dastuuriya baa la sameeyey oo wax kala saarta baarlaman baa jira guddi us u xil saaran baa la sameeyey doorashada intaasi waxa ay isla waafaqaan haddii guddigaasi ay tala soo jeediyaan baarlamankuna taladaas u waafaqo maxkamadda dastuuriga ahayna ay arrinkaa yeesho ayadana sharci ahaan wax lagu diidi karo ma jiro nidaam ahaan waa lagu sixi karaa maamulka puntland oo la dhisay kun sagaal boqol iyo siddeed iyo sagaashankii ayaa hadda ku jira khilaaf ku salaysan sida looga guurayo nidaamkii ay ku soo doorteen ilaa iyo shan madaxweyne oo ahaa habka xildhibaanada ay odayaasha soo xulayaan looguna gudbayo hannaanka codaynta dadweynaha